iyada oo shalay ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee xuska cudurka kansarka ayaa doctor cismaan aw maxamed oo ah guddoomiyaha guud ee xarunta caafimaadka ee nidal oo khaas u ah baaritaanka dheecaanada la xiriira cudurkaasi waxa uu sheegay in lix bilood ama lixdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii hadda aanu dhaafnay ee laba kun laba iyo labaatan ay ku dhaawacmeen ay kusoo gudbeen ama loo soo gudbiyey xaruntiisa oo ku taala magaalada hargeysa boqol iyo afartan qof oo qaba noocyada kala duwan ee kansarka kuwaas oo da-doodu ay u dhexayso laba sano ilaa iyo sagaal iyo waa lix iyo sagaashan jir khadar maxamed cakule ayaa hargeysa waxa uu ku wareystay doctor cismaan aw axmed
su-aasha ah waa sidee guud ahaan kansarku marka la eego dadka soomaalida ama reer somalilan sida ku aad baaritaanada aanu samaynay o aanu soo muday hadda soo wadnay muddo ku dhow toban iyo sannadood kansarka ku dhaca dadkeena ugu xubun kula dhow yahay ko ka dhaca ummadaha kale oo tusaalahaan ragga oo kale wuxuu kaga badan yahay matalan sambabada iyo qanjarkan loo yaqaano brustateka iyo mindhicirka weyn iyo caloosha iyo beerka iyo sidaasna waa si waafaqsan sida caalamiyaba ugu dhaco ugu dhaco bini aadamka kalaba dumarkana matalan meelaha ugu badan ka mida naasaha waxa ugu badan ka mid oo kale ilmagaleenka afkiisa xubnaha kale waxay la mid yihiin ragga tusaale ahaan midhicirku kaga dhacaa calooshu kaga dhacaa beerku kaga dhacaa marka guud ahaan markaad eegto sida uu nagu nagu yahay xubnuhuna kaga dhacaa waxay ku dhowdahay xubnaha kaga dhaco ummadaha kale ayuu iskula dhowna asbaabuhuna qaarkood waa waxyaaba laga hortegi karo matala waxaa kamid noqon kara sigaarka waxaa kamid noqon karaya ama in layska daweeyo ama la yska tallaalo infekshono badan oo keena kansarka oo kamiyey johnsacadku oo ka mid tahay bakteriyada caloosha gasha loo yaqaano helicobacter pylori marka degaankeena hagaajisano oo degaanka laga ilaaliyo dikhawga iyo wasakda waxyaabahaasaa ka mid a maaragtay cayilada badan layska ilaaliyo buurida badan marka guud ahaan wax dadka kalaba aynu kala mid nahayn baynu baahana inu kahortageelana ku salayno doctora waxaa jira in inta badan laga cawdo inaan lahaynin xarun ama goob caafimaad oo takhasusaadkeeda ama awoodule baaritaan ay ku samaysa dheecaanada dadka looga shakeeya xanuunkan noocyadiisa kala duwan marka bal arrintaa ka waran
doorka hele xarunta caafimaadka nidal oo ah meel lagu daweeyo laguna baaro xanuuno badan oo kamid kansarka waxa weeye horta kow adeegii loo tegi lahaa meelo fogfog oo qofkii oo laga yaabo xanuunkii laga shakisan yahay laakiin aanu ku caddayn oo tuhun looga baqay kansar hebel inuu qabi karo halku safar dheer ka geli lahaaye laga yaabo fiisa doono basaboor doono oo waddan hebel tagoo lacag badan kaga baxdo in xanuunka lagu baari karo dabeedna dee iskoo tala saxa qaba xanuunkii laga waayi karo oo iska joogi karo ama inta laga helo laga yaabo halkan meel lagu daweeyo ama meesha ugu habboon ee ugu dhow ee ugu macquulsan xagga masaafada xagga qualitiga xagga qiimaha loo diri karo loodhan karo xanuunkan kansar hebel baa laydhaa dawo noocaasuu u baahan yahay halkaa tag haddii aanu u baahnayn dawada u baxana halkanba dawada lagu siin karo dee haddii lagaba waayaba tuunka beenoobana khalaas qofkii markaa alxamdulilah ilaahay usu karo uu saa ku joogo marka haddaan su-aal kale ku weydiiyo doctore bal waxaad ka warantaa xanuunkan noocyadiisa ugu badan haddaad soo qaadid da-da oo kale iyo noocyadiisa xanuunka laftigiisa nooca ugu badan ee idinku soo mara baaritaana samaysaan haddaan soo qaadid dadka lagu daweeye xarunta caafimaadka nidal lixdii bilood dambeeyey sanadkii hore bishii toddobaad ilaa bishii labiyo tobnaad ilaa boqol iyo afartan qof oo qaba xanuuno kala duwan oo kansarkaa ayaa daawo ka qaatay xarunta shanta xanuun shanta nooc ee kansare ugu badnaa dadkaasi ka koobnaa waxay ahaayeen kow naasaha ugu badnaa laba waxa ku xigay ka ku dhaca hunguriga saddex waxa ku xigay ka ku dhaca maxaanku dhacaye brostateka ragga waxa ku xigay ku dhaca sambabada beerka iyo qanshahan iyo cunahan iyo sankaynaha weeya dadkii lagu daweeyey qofkii u yaraa wuxuu ahaa laba jir kii weynaa wuxuu ahaa lix iyo sagaashan jir marka boqol iyo afartankaa qof oo qaarna dawadii dhamaysteen qaarna dawadii ay weli wadaan ayaa lagu daweeyey lixdii bilood ee u dambeeyey sanadkii dhammaaday dadka qaar baa isweydiin karaa kansarka guud ahaan miyuu sii kordhayaa mujtamaca soomaalida iyo kuwa somaliland ba miyuu sii kordhayaa wallaahi tuhun baan qabnaa in xanuunkaas soo kordhaayo laakiin haddana markaad leedahay waxaasuu kordhaya ama u yaraanayaa dee waxaad u baahanta qiyaaso horeo tidhaado okay sanadkii saaya sideetamaadkii ama sagaashanaadkii sidaasuu ahaa maantana waa sidaa marka xogtaana ma hayno imikadana xogta la hayaa maa xog dee waddankao dhan saamaynaysee dad uun looga shakiyey inay xanuunkayna qabaan oo dhakhaatiirtu arkeen oo soo duraan weeyaane laakiin dee sahama iyo daraasada ballaaran oo sawir buuxa ka bixin kara xanuunkan suu inagu yahay kama jiro guud ahaan meelaha lagaga hadla af soomaaliga kama jiro waxaan jiro un dad u tagay dhakhaatiirtoodii dabeedna markii calaamadahoodii iyo cabashadoodu leegay looga shakiyey inay qabi karaan kansarada qaar ka mid a dabeedna sidaa loogu soo diray xarumaha caafimaadka marka runtii lama hayo xog lagu go-aansan karo kow waxaan ma kordhayaa mise ma kordhayo ama guud ahaan heerka xanuunkaasu inaga marayaa ama inagu yahay waa sidee mujtamaceena hoolkan u leenahay kale waxa weeye dadkii baadhisi waanu samaynaynaa iyadoo gurigii joogaan waanu la daweyn karaa oo dawadii baa taalisaan sheegay dadka aan la daweyn karin ee u baahan waxyaabo dheeraada oon la heli karin waxaanu diri karnaa xarumaha noogu dhadhow oo ka mid ah waddamada jaarka iyo kuwa fogba eenu isleenahay dadkaasi adeeg tayadiisa iyo qiimihiisu macquul yihiin ayay ka helayaan dadka markay kasoo noqdaan debadda oo kale ee lasoo daweeyo muddo la socdo xanuunkooda lala socdo ayay u baahan yihiin marka taana waanu samaynaa iminka waddamada gobolka wayna garanayaan qof hadduu nairobi tago hadduu adisababa tago xidhanayaan okey dawadaa qaado wixii dambeed qaadansa gurigii la xidhiidha xaruntaasi caafimaadka nodal ee ku tala hargeysa waa dadka reer somaliland markaa doorkaygu waa kaas dadkii inaanu baadhitaan kuu samayno inaanu daweyn karno inaanu hagi karno in kuwa lasoo baadhay lasoo celiyo aanu halkan la socodka ugu samayn karno marka waxaa laleeyahy dadka inta badan xaaladahooda ay liitaan bay soo gaadhaan goobaha caafimaadka bal haddaad nooga sheekaysid dadku goormaydi yimaadaan say yihiin dadku
dadku ma yani say isku baadhaan ma ka naxaan goor goor macquula ma yimaadaan xarunta ni waxaan sida maya dadku goor dambe oo xanuunkiiba laga yaaba inuu meel fog ka dhacay bay yimaadaan guud ahaana soomaalida wax ka dhaadhaacsan kansarku dawo male waar kansarku dawo u leeyahay waxayse ku xidhantahay goorta xanuunkaa la ogaado haddii goor macquula la ogaado sida xanuunada kaleba looga bogsado ayaa qaar badan oo ka mid a kansarka looga bogsadaa laakiin waxaa saamayn badan ku leh oo qofka mustaqbalkiisa in badan ku xidhan tahay goorta xanuunkaa la kashifay la ogaaday marka maadaama aan dadkanu aqoon badan u lahayn way yar tahay dadka iyagu iska yimaada in laga baadhay yimaadaa laakiin waxa badan oo dadku u badan yihiin intay dhakhtar u tagaan dhakhtarkii qiimeeya xaaladoodii dabeedna hadduu ka shakiyo inuu qabi karo kansar uu usoo diro xaruntayo dabeedna anu baaritaanka u samayno marka of course qaarna laga waayo qaarna laga helo marka kuwii laga waayay dee alxamdulilah oo ay fiican yihiin kuwii laga helana markaa daaweynta xilligaa ku habboon ay marayaan hadday noqoto dawadii waanu haynaa qalimada qaar baa dalka laga heli karayaa haddii aan intaas anfacayna loo diro xarumaha ugu habboon ee ay ku gaari karaan si fudud ee laga yaabo tay ahaan iyo qiimo ahaana inay anfayo xaaladooda
kaasi waxa uu ahaa doctor cismaan aw axmed oo u warramaya wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle